galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a markana aan gudagalno warbixinno ku saabsan abaaraha soomaaliya ku dhufanaya wararka ka imaanaya deegaanada baay iyo bakool sidoo kale shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in saameynta abaaraha gaar ahaan shunbiyoodka ay dad u dhimanayaan qaar kaloo badanna uu soo ritay waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray cudurka shuwanbiyuudka wuxuu ku fiday deegaano gobolka bakool ka tirsan gaar ahaan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ugu yaraan saddex ruux ayaa saacadihii lasoo dhaafay cudurka shuwanbiyuudka ugu geeriyooday magaalada xudur in ka badan toddobaatan ruux oo cudurkaasi la iil daran ayaa la dhigay cisbitaalka magaalada xudur kuwaasi oo u badan haween iyo caruur sida uu v o a u xaqiijiyey agaasimaha cisbitaalka magaalada xudur cabdixakiin macalin aadan
waxaa hadda jirta toddobaatan iyo shan bukaan ayaa jirta afar iyo labaatanka saaca lasoo dhaafay ilaa iyo laba iyo toban ayaa ayaa dhimatay sideed kamid ah waxay ku dhinteen magaalada gudaheeda oo maarata xaafadaheeda kala duwan ayay ku dhinteen afar iyo labaatanka saaca lasoo dhaafay waxaa u badan dadka usoo riidanayo haweenka iyo caruurta ayaa u badan dad waaweelina way ku jiraan waxaana u badan dadkan oo xudur ereyadeeda degan ayaa u badan oo kuulooyinkan ku feereysan degmada xudur oo runtii helitaanka biyahan uu aada u adag yahay oo runtii awalna abaar haysay agaasimaha cisbitaalka magaalada xudur cabdixakiin macalin aadan ayaa sidoo kale xusay maamulka degmada xudur iyo dadka deegaanka inay wadaan dadaallo lagu xakameynayo cudurka shuwanbiyoodka islamarkaana ay sameeyeen xarun lagu karantiilo dadka uu soo rito cudurka bulshada ku dhaqan degmada xudur iyo maamulka gobolka iyo degmada runtii abaabul weyn ayay sameeyeen xaruntani waxaa lagu talagalay in maratay dadka loo karantiilo marka runtii bulshada deegaanka iyo maamulka runtii dadaal weyn ayay wadaan marka xaaladda runtii aada iyo aad ayay runtii usii adkaanaysaa maalin maalinta ka dambeysa dadaalkana ilaa hadda wuu socdaa wax alaale wixii karaanka naga ah oo marka aan awoodnana runtii aan isu geynay marka xaaladda runtii shabanbiyoodka deegaankan ereadan xudur ilaa iyo guud ahaan gobolka runtii aada iyo aad ay runtii usii fidayaa tuulooyin horle ayuu kusii fidayaa oo sida tuulada tuulooyinkan udhow degmada rabdur uu kusii fidayaa tuulooyinkan kale oo iyagana ka shisheeya xudur ilaa iyo xabal iyo doondardiir iyo meelahaas xataa ugu gaaray cudurrada ka dilaacay abaaraha ka jira gobolada koonfur galbeed soomaaliya waa kuwa saameyn ku yeeshay deegaanada baay bakool iyo shabeellada hoose waxaana sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya qaar ka mid a xildhibaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa muujiyey inay ka walaacsan yihiin dadka abaartu ay gallaafatay oo maalin walba u dhimanaya haraad gaajo nafaqa darro iyo cudurro shubanka uu ka mid yahay waa kan xildhibaan maxamed macalin aadan oo loo yaqaano madmuran oo arrintaasi ka hadlaya cudurka oo sababi ilaa dhimisho oo saddex boqol iyo something oo sababi gobolka bakool oo kamid e deegaanka rabdhuur ilaa buurdhaxunle ilaa elboon oo zona waajid ka tirsan ilaa degmada rabdhuure dhimisho dad boqol iyo labaatan qof ee malalka sheegahay dhimishadiiyo sida hay-adihii caafimaadka iyo wakiiladii gobolada iyo degmooyinka un akhbaar hoosan kalahayn dhulka shishal gohonya qeyb nimankii nabaadiidka haysidaan dadkii meelo ka dhamaada hembarsho qeybna hafokadahayaan dhulalkii oo dawladda gacanta ka hayto kooyahan sida degmadan baydhabo anabaa rooga deegaankay buu dhimashadii marka inkeerta dad lama boqol dhamal ka dhimadaan sida degmada buura kaba oo dhimasho ilaa soddon qofood dhamal ka dhimatay ilaa degmada baydhabo oo zoona awdiinle iyo baydhabo wareegshe goofgaduud shabeelow goofgaduud manaas xildhibaan madmuran wuxuu kaloo caddeeyey maadaama dhibaatada ugu badan xilligan ay ka jirto deegaanada koonfur galbeed inay habboonaan lahayd in la kordhiyo gargaarka iyo gurmadka loo fidinayo dadka abaartu ay halakeysay ee koonfur galbeed ku dhaqan meel maamulshe lama gobol e meel maamulshe gobol i bar e meelna maamulshe saddex gobol oo population e iyo dhaqaalo shujinla kuweelahay guddiga oo oo oo gargaarka qaranka may ka codsadee sida maamulka koonfur galbeed sida maamulka jubbaland sida gobol oo population e oo dad badanka noolu dhibaatooyinka culeyska inka badan oo kaloorahana iyo kadhi habeen walba dhimasho isku celcelis labaatameeye soddomeeye ka dhimidahayta sida gobolkan baay dhanka kale waxaa gobolka shabeellada hoose ka socda qaybinta gargaar loogu talagalay dadka abaartu ku ceertoobay ee gobolkaasi ku dhaqan degmooyinka marka iyo qoryooley ayaa ka mid ah deegaanada macaawinada laga qaybiyey gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim najax ayaa faahfaahin ka bixiyey deegaanada ilaa iyo haatan ay gargaarka gaarsiiyeen waxaan ku guuleysanay ilaa hadda inaan raashin gaarsiino deegaanka aaljaale iyo degmada qoryooley gargaarkan hadda aan anagu degmooyinka aan gaarsiineyno wuxuu ka yimid naga soo gaaray annaga ka maamul gobol ahaan guddiga gurmudka abaaraha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo uu hogaaminayo gudoomiyaha guddigaas madaxweyne nuno maxamed ayagana wuxuu kasoo gaaray guddiga gurmudka abaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya waxa waaye hadda ilaa haddana intaan sidaan hawshaan xilligaan bilownay ilaa haddana si habsamile ayaan u wadnaa shacabka xaaladoodana waan qiimeyneynaa intaan wadno oo gargaara oo heer degmo ahaan loogu soo talagalayna waan gaarsiinay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim najax wuxuu kaloo ka hadlay cudurka shuban biyoodka iyo sida uu u saameeyey gobolka shabeellada hoose hadda wakti xaadirka aan wada hadlayno degmada walaweyn oo kale ilaa dad toddobaatan qof kor u dhaafa ayaa isbitaalka jiifa oo xaaladooda ay la tacaalayaan dhakhaatiirta meesha joogta iyo maamulka ilaa degmada qoryooleyna sidaasi lamid ah dadka shubanbiyoodka haya ama kusoo dhaca waxaa laga keenaa tuulooyinka fog fog ee degmada ka fog gurmudka ilaa hadda heerkii la rabay ma gaarsiisana laakiin dadaalka aada u sareeya khatarta ugu weyn oo hadda gobolka ka jirta baahida marka laga yimaadana waa shubanbiyood gobollada koonfur galbeed waxay ka mid yihiin gobollada ay sida aadka ugu dhufteen abaaraha dalka ka jira waxaana usii dheer cudurro ka dilaacay abaaraha oo dad badan ay u dhinteen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo mukhtaar maxamed cadoosh aad buu mahadsan yahay dhinaca kalena dad u dhimanaya shubanka iyo nafaqadarrada lala xidhiidhinaya abaarta ayaa sida oo kale laga soo sheegayaa deegaano hoostaga gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe waryahayaga xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada beledweyne abaarta dabadheeraatay ee ka jirta waddamada bariga afrika gaar ahaan soomaaliya ayaa qeybo ka mid ah dhulka ay saamaysay dadku waxay bilaabeen inay u dhintaan cudurro sida shubanbiyoodka deegaanka qurac joome oo qiyaastii beledweyne dhinaca galbeed ka xigay ilaa iyo toddoba-iyo afartan kilomitir dadka shubanbiyoodka u dhintay waxay gaarayaan in ka badan ilaa iyo shan iyo toban qof sida uu v o a u sheegay nabadoon salaad sheekh xasan oo ka mid ah nabadoonada deegaanka cudurka dadka dariidaha ugu dhintay labaatan qof waaye shan oo dadka areeraha baadiyaha iyo toban iyo shan oo tuulada ah dadkaas waxay u badan yihiin ilmo toban jiraas weyn yahay jijirnaas yarya saddexdaa cudur waxaa waaye biyo la-aan baad la-aan daawo la-aan xaaladaas marka dadka dad reebiya xoolo dhaqataa loo badnaa xoolihii marka saaki salaad b waxaa loo kal lahaa gacanka kurdaa la qodaa bahal kurda la yiraha xididaheeda xoolaha lagu beelaa ilmihii marka waadigii loodee marka guriga looga tegay iyo kii qorax bariga dhitaagnaa biyo dhana oo dadka bataatufaysa ay cadda waxaan u eersanaynaa marka biyahaas dhanada iyo ilmahaas waktigaas iska daba maray saasaan u eersanaynaa da qofkii jiifsada gurigii uu jiifay uu jiifaa ilmihii la seexanayo ula seexdaa meel kaleo karantiin oo la geeyo ma laha deegaanada qaar afar iyo labaatankii saac ugu yaraan hal qof ayaa waxa uu u dhimanayaa cudurka shubanbiyoodka deegaanka xawaadley oo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dhinaca waqooyi ka xiga kowdii bishan ilaa iyo maanta oo taariikh sagaal ah dad labaatan ku dhow ayaa xanuunka shubanka ugu geeriyooday sida uu v o a u sheegay cabdulle macaan deerow oo ah guddoomiyaha deegaankaasi waxaan idin sheegaa dhibaatada hadda shuban biyuudka midaan ka dilaacay labaatan hadda koray u dhaaf waayaan yaryar iyo waaweyn waxa jiif uu hadda tabaalaysana wax la koobi karaa ma aha daawi inta ka hor dhibaataan ugu jirnay waa kayla dhaaminay hal ahaan intii gurmadka malahayo wax baaba oo nagu dhacay wax la koobi kara ma aha waana isaga dhex jirnaa hadda tacsiyaan fidhiyaa nin odee oo toddobaatan jir eh ashuban biyuudkaasu dhintay shalli maantana aan kafkulan duugnay hadda duugistaasaan joognaa wax tacbaanayna carii ciid waa la jijiifa bishaan sagaalka ay ka tahay maanta calahaasaas baaba'aas naga gali waxaa noo jijiifo inay soo faki doonaa in kalena calaha u calanaya nama dhaba dhibaatataas waxaa keenay biyo yarida iyo maaf soo dhalatay kuleelkoo jiro in si degdegana noogu yimaado waxaasna waxaa naga sii dareen biyo xumada oo naxaysa shugunka waxaan ugu badi waayaa jeermiskaas nagu jiro gudoomiyaha maamulka magaalada beledweyne axmed maxamed ibraahim foodcadde ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan awoodoodu ay ka weyn tahay wax ka qabashada dhibaatada ka dhalatay abaaraha ka jira deegaanka hay-adaha samafalka iyo dowladda dhexena waxa uu sheegay inay ka codsadeen inay taageero la soo gaarto dadka dhibaatadu ay hayso xaafad kastabana waxaa kusoo jabay xaafadda meesha degta in laba jibaarka ee kusoo jabay dadka ka imaaday baadiyaha oo xoolaha maarata ay kasoo la-deen oo beledka mataqaanaas oo kusoo kusoo xoomayne xaafadaha way ka badan yihiin marka biila-aan iyo baadlaana jirto saan uqaybnayni hay-adaha iyo maaragtay dadka ilaahay waxsii aan uqaybnaynin waa ku noognay marka waa dadka aad bay u liitaan magaalada wax wax wax wax sii ma jirto dhibaato badanaa jirto annagana wax waa ka qaban la-nahay gudoomiye marka dadkii xoolahoodu baaba-een oo magaalada soo galay bal ka waran noloshooda maxay ku tirsan yihiin laga yaabay inaynan dhaqaale hore u haysan oo xoolo ay lahaayeen dad ehel ah oo kaalmeyna inaynan jirin noloshooda hadda marka sidee tahay walaalow dadkaas markaan u tagna dad oo mataqaana adliyaabaysa dhibaatada oo ka muuqata adliyaabaysa waaye waxan una xaafadaha loo qaaraa waxsaas ku diskiinoola jiro oo oo maaragtay oo si si soo socdeen dad iska agdaya ayaa jira magaalada marka dhibaatadaas aa haysato marka magaalada waxay leedahay maamul oo adigaa guddoomiye ka ah marka maamulka awood ma u leeyahay mar haddii hay-adihii aad tiri inaynan waxba qaban karin oo aada la hadasheen kan maamul ahaan maxaa diidaya maadaama aad mas-uuliyaddii deegaanka aad adinku haysaan in dadka wax u qabataan intaad awoodaan wallahi saaxiibkeeyow andaan qaban karo hal habeen baahi ma qabateema dadka wax aan qaban karo ayaan jirin waxba aan qaban karo ma ay jiraan anigu maadaama mataqaanaa oo ay dawladda ardun tahay oo dhaqaale ay haynin oo ay mataqaanaa ay dhaqaale meel kala soo gala ay jirin annaga xafiisyo qalalna aan ka joognaa marka waxa hadda maaragtay oo xoolo aan hayna ma jirto abaarta ayaa waxay ka jirtaa guud ahaan gobollada dalka iyo sidoo kale wadamada bariga africa iyadoo ilaa iyo labadii sano ugu dambeeyey robaab ku filan aanu deegaanada qaar ka di'in xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne